iyadoo lagu guda jiro bisha maarso ayna tahay bilaha ugu kulul ayaa waxaay dhakhaatiirta magaalada jowhar ka howlgala waxa ay ka digaan halista cudurka shuban biyoodka ee ka dhasha xiliyada kulul docor maxamed cabdi gaalib waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar waxauna ka warbixinayaa saameynta xanuunka shubanbiyoodka oo xiliyadan oo kale soo riita bulshada ku dhaqan magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada shubanbiyood shubanbiyood horta waxaa waaye ilaahay waa naga ciimiyey sanadkan awal waxaa waaye dadka aaday maxaakuusha dhib ugu haan jiray istaalada waa buuxu dhaafin jireen laakiin sanadkan alxamdulilah ilaahay mahadiis jilaalkan waa aad alla ugu ficnaaday shubanbiyood boqolkiiba boqol waa laga fiicnaan dhihi karaa sanadkan laakiin markii shubanbiyood aad wax iga weydiiso shubanbiyood waa xanuun ama waa cudur oo keeno daacuun aa loo yaqaana cudurkan waxaana keento bacteria oo loo yaqaano colera marka fibricolera iyo bacteria loo yaqaano ayaa keento marka qofka xanuun waxayna badanaa ugu soo dukaashaa sida biyaha wasaqaysan iyo maxaan ku shaa wax kastoo wasaqaysan oo qofka afkiisa gaaro ay ugu soo dukaashaa dan ka bacdi qofka calooshay kicinaysaa shuban oon la kontrooli karin dhacaayo saasoo qofka ku meerbeela marka uu dheecaankiisa dhama baxaayo qofka waa meerbeela marka marka cudurkaasa waxaa loo yaqaanaa shuumbiyood waxa ugu wanaagsan ee laga hortay kale waxaa waaye oo prevention noqonaya xagga nadaafadda xilliga camalkii la gaaro biyaha in colorin lagu shubo oo coloration la sameeyo oo biyaha la daaweeya sidoo kale wax kasta oo nadaafad ah oo lagu dadaalo xilligan camal waxaa guraaya biyaha way gurayaan markii webiga uu guro oo ceelasha ay biyo yarayaan oo wax kasta wasaq badan ay imaado nadaafad dara imaanaysa nadaafaddaas daradaas waxaa ka dhalinaya marka bacteria loo yaqaano fibriculera oo keeni karta daacuunka marka wax asal u ah waxaa waa nadaafadda wa maya taas kale ma la dhihi karo caruurta horta waa ka nadaafad xun yihiin dadka kale oo weyn maxaa yeele dadka weyn si isku ilaalinayan ayagaba isku ilaalinayaan biyaha wasaqda iskii aruurayaan meel kastoo biyaha ku hareen oo wasaq ay galayaan wax kasta afis gashanayaan horta waa ugu nugul yihiin dad kale laakiin taas kaleed ma loo sababan karo laakiin si generale waa nadaafad darrida soo wajahdo sida xafaayadaha iyo waxyaaba meelaha la iska dhigaayo oo markaasi biyi intay taabtaan ilma afka ay geliyaan oo kale waxaasaa daacunka laga qaada iyo meelaha biyaha ay ku hareen oo wasaqda leh iyo si guud ahaan keliyada oo kale hadda biyaha oo keliyada la cabo oo kale oo aadka u madoobaada ama cagaarta markii la cabo daacuna imaanaya marka guud ahaan biyarida iyo nadaafad darrada ay ka dhalataa baashan loo yaqaano bakteeriyada oo fibriculera laha oo daacunka sababta isagoona sidoo kale bulshada ugu baaqay in ay ku dadaalaan nadaafadda si ay kaga badbaadaan xanuunka shubanbiyoodka ah talada guud soo jeedinaya waxaa waaye dadka inay nadaafadda ku dadaalaan xiliyadan hadda jiilaalka oo kale oo webi biyo yaraynaya keliyash ay wasaq noqonayaan ceelash ay gurayaan waxa u weyn waxaa waa oo laga cararaya oo shubankaana sangeyn kara nadaafad darro waa in nadaafadda lagu dadaalo biyaha ay iskarkariyaan biyaha la cabaayo waxaa ku sheeg coloriin lagu daro biyaha oo coloriin lagu daro waxaa kaloo jira kiniini oo biyo daweela dhaha asana oo biyaha loogu talagalay labaatan kilitr hal xabla lagu daraayo inay daawooyinkaas ay isticmaalaan nadaafadda ay ku dadaalaan biyaha la cabaayo iskarkariyaan meelaha keliyada iyo biyaha kusoo haray wasaqdana ay ka fogaadaan intaasaan kula daarma waxaa jira cudurro halis ah oo ku dhaca aadanaha taasoo halis gelin karta noloshooda shubanbiyoodkan waxa uu ka mid yahay cuduradaasi halista ku ah nolosha aadanaha